إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidan oo ku yaala magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay madaafiic habeen hore lagu garaacay xere ciidan oo uu ku sugnaa hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed madoobe dowladda federaalka ah ayaa jenaraal sare u magacooday xilka wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay ciidanka dowladda federaalka dadka degan deegaanka ceelasha biyaha ayaa xirtay waddooyinka iyagoona ku hanjabay dagaal ka dhan ah dowladda federaalka waxaa sare u kacay qaymaha la kala siisto shidaalka magaalada berbera iyadoona gaadiidleyda maamulka somalilan ku eedeeyeen waxqabad la'aan ku dhowaad labaatan ruux oo etoobiyaan ah ayaa ku dhintay doon kula degtay gobolka amxaara دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidan oo ku yaala magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo toosa ku qaaday fariisimo ciidan oo askarta dowladda federaalk ah oo ay ka samaysteen qaybo ka mida magaalada marka xeryaha weerarada lagu qaaday islamarkaana ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk ah waxaa ka mid a saldhigga buundabilan iyo sidoo kale buulo bacaad welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray weerarada ah ay la kulmeen ciidamada ku sugan magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay madaafiic habeen hore lagu garaacay xere uu ku sugnaa hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed madoobe rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeen hore tiro madaafiica ku garaacay xere uu ku sugnaa axmed madoobe taas oo ku taalla degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose mid ka mida madaafiicda ayaa haleelay gaari ka mida gawaarida axmed madoobe lagu wardiyeynayey waxaana soo gaaray burbur xoogan axmed madoobe oo ka badbaaday madaafiicda lagu garaacay halkii uu ku sugnaa ayaa si deg deg ah looga qaaday degmada afmadow kadib markii ay soo wajahday cabsi xoogan walaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka mubaarag cumar ayaa ka warramaya askarigan taaciibka ayaa waxaa soo bandhigtay wilaayada islaamiga ah shabeellada hoose waxa uu kasoo goostay askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada baraaba ee gobolka shabeellada hoose ugu horeyn askariga ayaa lagu magacaabaa ibraahim maxamed yare waxa uu ka waramaya halka uu kaga biiray askarta iyo dhibaatada ugula kulmay inta uu tababarka ku jiray bismillaah maga- magacayga ibraahim maxamed yaratadheer maasalinkaasaa shigshigo baydhabo afar bilood ibar lamadkun labaatankan ku beeray alxamdulilah hankan saga bahimaa inta gaalnimada soo walaaga sow oo soo jid ilaa ingeshna mujrimnimaka dareeran aragay saas ka bahi alxamdulilah hankan ilaahayka sigi beyso mahad suuro iskale anoo salaad subax magaas u tahay dadkaan dhibus salaad jili sheeshe salaadii sanin sheeshe marka salaad subax sanin sheeshe midkood samaan ogoydii salaada tukani marka ina salaad kusto salaad ka daayno welowndilmagoon salaad ka daayo gaalkii oo ni tabarka amaara ugi amaarka inkoy ina mawlas ku tukato dhararaantay dhoweyno atay kala kulmay dhib kale magaran rafaadka ka arag laakiin ina tiin ku muda ilahan kala yaaban war kale badan sa arag laakiin adag in kunta ku muday rafaadtiiga dhiidi kolley ilaahay sulam shaakada maaha Ah, rafaad inade diin diintii oo isligdhigdheeyo in musu hadalkan arag Di- gaalnimada soo arag maanti oo di- jid ilaahi ingeshna daalumnimo mujrimnimo daran arag aadi in ilaah sheegta iskalisitay alxamdulilah aadi marka kuwaad alham- alxamdulilah ilaah maad iskale mar dhamaan aadi sheegta iskalisitay gurur beerlaab ay yonato saddex qasnood maasha allah si fayl si faylasan dhawaasha maaha si nidaam leh sharaf lasan dhawaasha ilaahay sharaf si faylasan dhawaashan sidoo kale waxa uu sheegay in ay dhibaato u geysan jireen bulshada isagoona intaasi ku daray in indhihiisa uu ku arkay nin oday ah oo loo dilay lacag dhinasho iyo toban kun shilin soomaali ah oday ay waa tuma shan kun isbaahar rugo tuma shan kun walal fadkade tuma afar kun dhiibay kun shilin magdhamana kunshil sagadar miyaysa erino skorowsi maras walun yigeys argino kunshil bas nugeys lan kunshil sun yigeys waa kan malaysia kunshil soo rorteed kule alhamdulillah saabaka inaanka ilaahaykiisa gibayso maha iskale ugu dambeyn askarigan ayaa fariin u diray askarta kale ee weli ka barbar dagaalamaya safka shisheeyaha mees gobaadan kun diraad alin isaga tabi ilaahay gal absada gaalata salaga taba ameejid on kule agana mas aragni in fiiri isaga tabi isan burugtan way dharfaadayaan isan aragtan iska ka taba muslimiin dorkooy ilaahay dartas wilaayaadka islaamiga ha maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa miro badan loogu soo bandhigay askar ka soo goostay dowladda federaalka iyo maamulada la shaqeeya shisheeyaha dowladda federaalka ah ayaa jenaraal sare oo dhanka ciidamada ah u magacowday xilka wasiirka haweenka iyo reemaha qoyska muxsin xasan ayaa ka waramaya
magaalada caasimadda ah ee muqdisho maalintii shalay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre ayaa magacaabay xilal kala duwan waxaana ka mid ah xilalka uu magacaabay jegada wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay ka dhimatay haweeneydii lagu magacaabi jiray khadiijo diiriye bashiir goobe oo la sheegay inuu yahay jenaraal darajo sare ka haysta ciidannimada gaarayna jegada sarreeye guud oo ah halka ugu sarreysa ciidanka dowladda federaalk oo uu sargaal gaaro ayaa loo magacaabay wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska dad badan oo soomaaliyeed ayaa aad ola yaabay arrinkaasi iyagoona ku tilmaamay wax lagu maadaysto halka qaarkoodna ay sheegeen in tani ay muujinayso inay waxba kama jiraan tahay waxa loogu yeero xuquuqda haweenka ee ay reer galbeedku ku marin habaabiyaan bulshada xilalka dowladda federaalkana ay ku dhisan yihiin rabitaanka madaxda wax magacaabayso qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka ra'yi dhiibtay arrintan qaarkood ayaana sheegay in wasiirka gaashaandhigga uu yahay nin shacab ah oo weligii aanan ciidannimo soo marin xeerarka militarina aan waxba ka ogeyn halka sargaalkii ugu sarreeyeyna loo magacaabay wasiirka haweenka
ninka hadda darajada uu haysto iyo heerka la gaarsiiyey wax isku dhigma maahan marka aniga waxaan dhihi lahay ninkaas inuu darajadiisa difaacday ahayd oo yidhaahdo okay wasiirkii gaashaandhigga waa nin oo mataqaanaa maxaa la dhihi jiray rayid ah oo weligiisa askari aan noqonin ninkii galaadagooyina waxaa laga dhigay wasiirkii qoyska arrimaha mataqaanaa maxaa la dhihi jiray haweenka marka taas waxaanu arkaa xoogaa bahdil ninkaas marka jegadaas jego oo nin u qalanta maaha oo dee ninka hadduu galaadadiisa ay tahayna maxaa la dhihi jira cabdilla shadeeye wuu noqon karaa qaar kale oo bulshada ka mid ah ayaa arrintan dhinac kale ka istaagay iyagoona sheegay in ninkan uusan wax aqoon ah u lahayn dumarka iyo baahiyadooda arrintanna ay tahay bahdil lagu sameeyey haweenka ee ninkana haweenka miyuu yaqaanaa haweenku iyagaa is-yaqaanee ee nin raga haween maba aqoon karaba tuuqaba tuuqaba yuu yaqaanaa kuwa kale dee waa waa darajin labadeena horta waa shaqo laakiin de wasaaraddu wasaaradda haweenka hadday tahay dee qof dumara unbaa loo magacaabaayo qof raga in loo magacaaba anu maana arki jirin waayo dee wasaaradda haweenku waxyaabo badan baa hoos imanaya oo dee haweenkiinbaaba soo hoos imanaya ragma hoos imanayo si kastaba ha ahaatee aqoon-yahanada u dhuunduleelo siyaasadda dowladda federaalk ayaa tilmaamaya in xukuumadda dowladda federaalk ee uu hogaamiye xamse cabdi barre ay wajahayso hashaasho iyo kala daadsanaan aad u ballaaran iyadoona dhammaan wasaaradaheeda ay yihiin kuwo kala daadsanaan ay ka muuqato
dadka ku dhaqan deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa xirtay waddooyinka iyagoona ku hanjabay dagaal ka dhana dowladda federaalka maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaa si dardarle kaga socda howlgallada burburinta ah ee dowladda federaalk u geysanaysa guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah waxaa mar kale maalintii shalay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho isku soo bax ka dhigay dadka caraysan falaalka burburinta ah ee wado dowladda federaalka dadka ayaa xirtay wadooyinka deegaanka ceelasha biyaha iyagoona sheegay in haddii aan dhibaatada laga daynin ay dagaal la geli doonaan dowladda federaalka sida ay hadalka u dhigeen iyagoo sii hadlaya waxay shaaca ka qaadeen in guryahooda lagu duldumiye haddana ay yihiin hoyla-aan dushoodan uu ku dhacayo qabowga iyo kuleelka qaar ka mid ah dadka dhigayay banaanbaxa oo caraysan ayaa la hadlay saxaafadda waxayna ka warrameen dhibaatooyinka ay ka tabanayaan dowladda federaalka aan ku xirnaa lana siin waayey waxaa noogu soo xigtay kabacdi guridumis alaabteena uu dhulka lagu baabi'iyey marka dowladda xasan sheikh iyo lafta gareen maa la dhahaya ilaahay laftiisa naarta ugu bishaareeyo naarta allah ugu bishaareeyo masiibo rabbaani allah ku rido dhulkeena meel cidlaan ka taagannahay ilmeyna anaga meel cidlaan ka joognaa qaboowaana baabi'iyey uqubadaas insha allah iyaga dushooda noqonaysaa banaanbaxa waxaa banaanbaxa waxaa u dhigana waa inaan xal helnaa haddaa xal weynane annagoo dhan aa iswada miinaynayn annagoo dhan saa u wada dhannahay nin walaa naag kulligeen diyaaraannah إن شاء الله اشتمنا حسن شيخ لفت قرين مع المهدي كل دوني مينو هدا حل لهلي وايو إنا كل جانا اسم ضمينينو أن دقالنا ديار ونهاي رقي دمر سعودنا الله أكبر waxay salaf ku hayaan dad shacab ah oo maata oo meesha deganaayeen oo dhulkooda gata iyo goofle ah. gata iyo goofle waxaa la yidhaha dadka goofta goofta gata iyo dadkii lahay maanta haween siddeed sacan ugula soo duuday guryaha nagala dushay cidna xakunta ma jirto dhac caadi allo oo waa nala bareeray waxaan cabasho ka nahnay guryaheena la dumiyey oo kun kun waa la- af- kun- laba kun oo guryo ah nagala dushay waddadan way xirnaanaysaa ilaa madaxweynaha uu ka soo fargeliyey aabbayaa ku dhashay aabihiisaa ku dhashay cid oo saxiix iyo sul looga keentana ma jirto dukumentiga raggaas oo xagga soo qaatay rag rag dalaaliin oo qaraabate ah aa hawshaan wataan iyo dowladda ayagaa lacagta kuma caamiilooya dhulkeena waa la baadayaa cid wax nugula ma jirto waxaan fariin u diraynaa ciddii ka damqanayso islaam cidii inta muslima oo islaamanka wax aa ka qabsan madaxweynahan wax ka rabin macalmahadiyana wax ka rabin inta muslima inayna soo fargeliyaan si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay isa soo tarayay dadka shacabka ah ee ka cabanaya dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud marar badan bulshada ku nool magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa xasan sheekh ku dhaliilay inuu hormuud ka yahay dhulboobka ka socda magaalada muqdisho mas-uuliyiinta dhaleeceynta usoo jeedisay xasan sheekh maxamuud waxaa ka mid ah xildhibaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk iyo xildhibaano kale oo aada u fara badan
waxaa sare u kacay qiimaha la kala siisto shidaalka magaalada berbera iyadoona gaadiidleyda ah ay maamulka somalilan ku eedeeyeen waxqabad la-aan cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya gobolada waqooyi galbeed soomaaliya ayaa ku waramaya in saraabka xoogan laga dareemayo shidaalka waxayna gaadiidleyda gobolkaasi ku dhaqaneed eema kala duwan u jeediyeen maamulka la magacbaxay somalilan gaadiidleyda ku dhaqan magaalada berbere ee gobolka saaxil oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maamulka somalilan uu ku mashquulsan yahay waxyaabahan dan ugu jirin bulshada halkii wax ka qaban lahaa baahiyaha bulshada uu maamulo waxay sidoo kale sheegeen in maamulka uu sheeganayo inuu difaacaya qaran halka uuba iska iloobayna hoos u eego oo uu daboolo baahiyaha bulshada iyagoo intaa ku daray inay howlo badan uga xayiran yihiin shidaalka oo sicirkiisa aada u kacay waxay tilmaamay inay saameyn xoogan ku yeelatay sicirka ku yimid qiimaha shidaalka islamarkaana uu istaagay isku socodka gaadiidka isku kala gooshaya gobolka xukuumadda hadda joogtaa shaqaan shaqay ahayn ba haysaa un halkii ay ahayd inay dadka hoos u eegto oo maxaan ku dhahday sixir barra kan kacaya ee cirka maraya eegto oo soorarka eegto oo maxaan ku dhahday shidaalka eegto raashinka eegto oo dee bulshada ka war haysa iyadaa maamul ah ayaa un waxay la soo taagantay un meesha qaran baa la difaacaya ee waxbaa la qabanayaan wadawaaranta saamaynta xoogeeda lagu yeeshay dowlad xukuumadda haddana shidaalka waxba ka qabanayn deelaa wadda kama iskaga haajirtaan iskaga haajiraan sulaanaga dee waayo iminka marka hore xoogeeda lagu yeeshay sababtoo ay tahay inaantay subaxii markaanu soo kacno waan isnaanaa shidaalkii kaalmii kaga soo shubtaa kaalintii shidaalka inaan siinayso toban kun halkii litir damaanay welihayd markaa inaantay saamayn aad iyo aad buu wallaahi nagu yeeshay shidaalka isu socodka iyo marka hore dee annaga waxaan bixi jirnaba gobollada gobolladina dee waan iskaba dignay iminka gobolladiyaan bixi jirnay oo magaaladiidan dee ku soo noqonay andu ugu soo noqonay markaa wallaahi saamayn xooga buu nagu yeesho isu socodka iyadii gobolladina u istaagiyaan si kastaba ahaatee waxaa magaalooyinka uu ka arrimiyo maamulka la magacbaxay somalilan ay dadka kuwaas nool aada uga cabanayaan haba ugu darnaata dhibaatada sicirka ee saameynta ku yeeshay guud ahaan dadka
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ku dhowaad labaatan ruux oo itoobiyaan ah ayaa ku dhintay doon ku degtay gobolka amxaara maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka waramaya
tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa doon ay la socdeen dad itoobiyaan ah oo ku degtay webi ku yaala gobolka axmaarada ee dhaca waqooyiga dalka itoobiya ugu yaraan sagaal iyo toban ruux oo ka mid ahaa dadkii itoobiyaanka ahaa ee saarnaa doonta ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen shilkan sida ay shaacisay warbaahinta rasmiga ah ee xabashida waxaan soo badbaadinay toddoba ruux oo uu ku jiray cunug yar kuwaas oo ku sugnaa xaalad aad u adag ayuu yiri mas-uul ka tirsan dowladda xabashida itoobiya oo warbaahinta la hadlay doonta ku qalibantay webiga ku yaala gobolka axmaarada ee dalka itoobiya ayaa waxaa saarnaa lix iyo labaatan ruux kuwaas oo sagaal iyo toban ka mid ah ay dhinteen dhowaan ayay ahayd markii dhulgo ku dhacay dalka etoobiya ay ku dhinteen ku dhowaad saddex boqol ruux oo etoobiyaan ah
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa